degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa noqotay degmada koob iyo tobanaad ee laga hirgeliyey xarunta hay-adda diiwaangelinta qaranka ee neera loo soo gaabiyo bulshada degmada kaaraan oo hargjarka xaruntan ka hadlay ayaa waxa ay soo dhoweeyeen xaruntan oo laga hirgeliyey degmadaasi kaaraan in haddii aan la idmaayo ilaahay haka- ka abaalmariyaan leeyahay waana wax lagu faani karo xaqiiqatan sababta waxaa la sheegay in xataa wadadaba lagu dhadhow lati- lagu tigi karo kaarkaas marka wax weyn oo lagu soo ziyaaro waayo waxaan leenahay marka aad iyo aaday u mahadsantahay hay-adda iyo haddii aan la idmaayo iyo ragga ka dambeeya halkan ka salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka een, gobolka siyaasadda iyo amniga iyobo waxaa kaloo salaamaya gudoomiyaha degmada waxaan kaloo salaamaya agaasimaha niira waxaa kaloo salaamaya gudoomiyaha ku-xigeenadiisa ee xogeeyaha salaan ka bacdi waxaan leenahay hambalyo waa ku faraxsannaha waa soo dhowaynaynaa kaarka waa u baahnayn meel dheeraan waa aadi jirnay diyaaraa u nahay waana soo dhowaynaynaa waana wax loo baahan yahay ilaaha noo keenay oo degmadeyna noo keenay marka saas awgeed wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiraxmaan siciid axmed maareye ku-xigeenka hay-adda neera iyo sidoo kale faarax cadaani oo ah gudoomiyaha degmada kaaraan ayaa dhankoodu waxa ay bulshada kula hadleen goobta xarigjarka ah inaannu degmada kaaraan ka daafurno xafiiska hay-adda diiwaangelinta qaranku ay ku yeelanayso degmada kaaraan degmadani waxay noqonaysaa degmadii toban iyo koowaad ee aannu ka furno gobolka banaadir hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranku waxay diyaar u tahay inay degmooyinka kale ee hadhayna sida ugu dhaqsiyaha badan le insha allah intaanay rabadaan dhammaan aannu ku soo gebagabayno
maanta waa maalin farxad badan reer kaaraan wakhti badan ay ay doonayeen in la soo gaarsiiyey kaarka meelo badan ma gaari karno ayay nagu dhaheen codsigeyni maanta ayuu noo aqbal ayuu noo aqbala noo aq- ilaahay noo aqbalay insha allah waxaan rajaynaynaa bulshada degmada kaaraan inay kaarkan qaataan kaarkan wax lacaga maahan ha yimaadaano howlwadeennadana waxaan ka codsaa shaqada wada maadaama bil soonqaad lagu jiro in loo fududeeyo dadka markay yimaadaan broseeska la marsiiyana sida udaqsiyaa badan ay ku noqdaan si ay afar u samaysan lahaayeen insha allahu taasna waxaan ka rajaynaynaa hay-adda nira ee tiimka howlwadeennada wado dhammaan waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan ee, noogu dhammeeyo een, shaqadaas quruxda badan kaarkan waa kaar muhiim waxaa ku xigi doono kii codaynta ayaa ku xigi doono wax kasta ayaa ayuu ayuu fududaynaa kaarkan hay-adda diiwaangelinta qaranka ee neera ayaa waxa ay bilihii lasoo dhaafay waday dadaal xoogan oo shaqooyinka hay-adda lagu ballaarinayo islamarkaana lagu gaarsiinayo degmooyinka gobolka banaadir iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka